xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhowsamareeb
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraaw
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahiim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hadhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka qosliyahe marka qoysaska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shibdhih maahe wax ii sheega mar waa fertirity center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha alla ubadka bixiye arday yaa murunka qaba heemugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalaba ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbalada codsigiinna hayahe io qaniicaadihe warka waa dalba dooqaaga waxa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilma intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxadarteer madaxa marwa waa isbitaal ku caan ah daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhalmada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe ugu hagaag isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobbadaad ku dhegeysan doontaana waxaa ugu dooroon faahfaahinno ka soo baxaya dagaal maalinkii labaad ka socda degmada ceerigaabo ee gobolka sanaag madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shirweyne ka daafuray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya uu yeeshay kulan looga hadleeyay dib oogista dastuurka dalka intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka duur ee raadiyaha cadaado dhegeystayaal goorow diyaargarooba warkaa intaa ka faahfaahsan
cadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal duhurnimo axada waana shan iyo tobanka bisha labiyo tobnaad sanada laba kun labaatan iyo afar hatanna kusoo dhowaada warkaa intaa ka faahfaahsan wafdi ka socda dowladda jubbaland ayaa kormeer shaqa ku tegay deegaanka buurgaab ee gobolka jubbada hoose cabdulqaadir axmed cali ee warbixinta warkan kismaayo inooga soo diray wafdi ka socday dowladda jubbaland oo garay deegaanka buurgaabo ee gobolka jubbada hoose ayaa booqasho iyo indhaindhayn ku tegay masjidul qadiim oo ah masaajidka keliya ee ku yaala deegaanka masaajidka oo dhisan sanado aad u badan ayaa laga dareemayaa burbur xoogan oo ka muuqda iyadoo masaajidkan markiisii hore dhismihiisa uu ka qayb qaatay madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam mid ka mid ah maamulka masaajidkaha oo la hadlay warbaahinta jubbaland ayaa mas-uuliyiinta oga warbixiyey xaaladda guud ee masaajidkan isagoona dowladda ka codsaday in deegaanka loo dhiso goobtan cibaadada ah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، waxaan ku jirnaa masjidka waxaanu joognaa buurgaabo masjidkii weynaayo masjidulqadiimi oo buurgaabo masjidkaas waa ma- masjid burbursan eh, meelo badan ka waxaysan waxaanu rabnaa marka aan u jeedinaynaa ummadda muslimiinta meel kasta oo ay joogaan caalamka iyo meel kastaba iyo dadka alla waxsiiyey inay ku darsadaan masjidkaas en- en dhismihiisa ay nagala qayb qaataan aan u baahannahay masjidkaas waa masjid duqoobay oo burbursan oo meelo badan ka waxaysan waxaan markaa marti sharaf hadda socoto Eh, heer wasiir iyo heer xildhibaan ayaa noo yimaadeen oo wafti ka yi- ka yimaaday jubbaland oo kismaayo Eh, annagana dee jubbaland baan nahay marka saas ayay nagu nagu soo gaareen ayaga oo en, arrimahaas u kuurgelayo eh, xaaladda taagan oo maaragtay buurgaabo masjidkii oo dudunsan bay arkeen oo marka way nala eegayaan wixii kalaankooda iyo tabartooda iyo tala- taladoodana way ka bixinayaan Eh, waxaanu leenahay soo dhowaada wasiira masjidka waa kan eh, xaaladiisana sidan ay tahay Eh, ummadda muslimiintana waan u bandhigaynaa wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo dadka jubbaland madaxdii timaadayna waan u bandhigaynaa man banaa lilaahi masjidan bana allahu lahu beytan fi ljanna buu yidhi, eh, sala allahu alayh nabigu uu yidhi nabiga sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi man banaa lilaahi masjidan ninkii masjid dhiso bana allahu lahu beytan fi ljanna J- jannada ayaa waxaan ugu dhisayaa guri marka en, waanfiquu mima razaqnaakum min qabli ax- an yaأtiya axadakum اlmowt fayaquula rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib faasadaqa waakun min aلsaalixiin saa awgeeda eh, waad arkaysaan masjidkan en, taariikh badan buu dhisan yahay xaaladiisa laba qaybood buu ahaa qayb hore oo la dhisay wakhti hore la dhisay ayaa qayb dambe lagu daba dhisay marka eh, injineerada markaan weydinay waxay yidhaahdeen labada qaybood inta qayb la dumiyo qaybta kale ah haddii lagu kabo way hallaabaysaa in la wada dumiyo unbaa la suubin karaa saa awgeed waxaanu ka codsanaynaa dadka muslimiinta iyo meel kasta oo dadka muxsiniinta oo wax alla siiyey inay masjidkaas ay ka qayb qaataan oo wax bixiyaan khaasatan wasiiradana soo booqday iyo xildhibaanada reer jubbaland waxaanu leenahay walaalayaal eh, dee waad arkaysaan waxaan rabnaa inaa arrimahaas aad nagala qayb qaadataan wixii taladiinna iyo tusaalihiinna aad arrimahaas ka qayb qaadataan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu dhanka kale wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta dowladda jubbaland mudane cabdiwahaab axmed ismaaciil ayaa sheegay in si deg deg ah dowladda ganacsatada iyo dadka muxsiniinta ah ee reer jubbaland uga falcelin doonaan masaajidkan dayactirkiisa Eh, bismi illahi raxmaan raxiim ilaahay ayaa mahad iska leh maanta waxaan dhex taagannahay magaalada buurgaabo gaar ahaan masaajidkii qadiimkaayo deegaankani uu lahaa muddo dheerna dadkani ay ku soo cibaadaysanayeen masaajidkan sida noo muuqata burbur iyo dayac badan baa ka muuqda sida culimmadu ay sharaxayeen annagana indhahanaga aan ku aragno insha allah masaajidku masaajidda iyo goobaha cibaadaduna waxyaabaha ugu wanaagsan oo haddaan nahay ummadda muslimiinta in- inoona ah priority-ga ama waxyaabaha ugu horeeya oo inaan qurxinno qof walba uu jecel yahay gurigiisa inuu qurxiyo iyo meesha uu fadhiisanayo meeshii marka aan ilaahay ku caabudaynay oo een, cibaadada loo soo aadayo bulshada dhan ka dhexaysay inaan qurxinno ayaa shay walba ka awleysan Een, waana idinka mahadcelinayna inaad soo gudbiseen baahida ah, masaajidkan uu qabo masaajidkan sida aad ka sheekayseen eh, madaxweynaha dowladda jubbaland wuxuu bilowgiisii hore qaybta ugu weyn ku lahaa dhismaha masaajidkan insha allah masaajidkan maantana een, aan dhex taagannahay haddaan nahay eh, dowladda jubbaland qaybaheeda kala duwan ganacsatada cid walba masaajidkan insha allah wuu dhismayaa wakhtiga ugu horeeya insha allah buu dhismayaa dowladduna qaybteeda ay ka qaadanaysaa weliba qaybta u weyn insha allah haddii ilaahay yidhaahdo Een, taas niyadiina geliya hadday buurgaam ahayd meel aad leedihiin dowladdu mayna soo gaarin iyo wax lagama qabanin meesha ugu wanaagsanayd oo ah meesha cibaadada aan dhex taagannahay ayadaan ka bilaabaynaa haddii ilaaha yidhaahdo muddo kooban gudaheedna masaajidkani eh, madaxweynahana waxyaabaha caadadiisa ah oo aad iyo aad aan ugu ammaanno waxay tahay waxyaabaha shay walba uu ka hormarya inay yihiin goobaha cibaadadaas maadaama uu yahay nin culimo ah ahludiina marka insha allah suu horu dhisay meesha isagu uu bilaabaan maanta dhex taagannahay insha allah si qurux badan oo sidan ka qurux badan buu noqon doonaa maalmo kadib markaan isugu imaano aad iyo aad mahadsan tihiin cabdiqaadir axmed cali faahfaahiino dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal maalinkii labaad ka socda degmada ceerigaabo ee gobolka sanaag warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dagaal ka socda maalinkii labaad magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag kaasoo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa ss khatuma ila dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in dagaalka uu aad u xoogan yahay islamarkaana uu kusii fidayo duleedka bari ee magaaladaasi ilaa shan iyo toban qof ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen dagaalka oo shalay soo bilowday waxaana ah ku dhaawacmay tiro intaa ka badan sidoo kale barakaca ay sameeyeen dadka deegaanka ayaa ka socda ceerigaabo maadaama xaaladdu faraha kasii baxayso mana jirto wax wadahadal oo ka soo baxay ss khatuma iyo somalilan xaaladda ayaa weli aad u kacsan waxaana dhinacyada ay helayaan gurmadyo taasoo keeni karta in dagaalka uu sii xogeysto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shirweyne ka daafuray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa muqdisho ka furay shirweynaha meertada shan iyo tobanaad ee ururka caalamiga ee daraasaadka soomaaliya kaasoo dalka lagu qabanayo muddo soddon iyo shan sano kadib shirweynaha waxaa ka qaybgelaya in ka badan afar boqol oo ergo oo isugu jira aqoon-yahano soomaaliyeed cilmi baarayaal caalamiya iyo qaar ka mida mas-uuliyiinta jaamacadaha geeska afrika shirweynaha meertada shan iyo tobanaad ayaa lagu soo bandhigayaa guulaha laga gaaray daraasaadka soomaaliya golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa yeeshay kulan looga hadlayay dib oogista dastuurka golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xalayta yeeshay kulan gaar ah oo uu gudoominayey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ayaa lagu soo bandhigay qaar ka mid ah qodobada dastuurka dib oogista lagu samaynayay iyo kuwii hore loogu sameeyey guddiga madaxa bannaan ee dib oogista hirgelinta dastuurka iyo guddiga arrimaha dastuurka u qaabilsan baarlamaanka ayaa golaha warbixin ka siiyey halka ay marayaan wadatashiyo ku aadan dib oogista dastuurka gaar ahaana qodobka shanaad iyo sagaalaad oo la bilaabay wadatashiyadooda iyadoo golahu su-aalo ka weydiiyey islamarkaana aragtidooda ku biiriyeen cutubyada lasoo bandhigay ee dib oogista lagu sameynayo warkii duhor dhegeystayaal kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarka idila socodsiin intaa warkaan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah